dhinaca kalena doodan oo socotay muddo sagaashan daqiiqa ayaa ka dhacday xarunta machadka qaran ee dastuurka ee magaalada philadelphia waxaana martigeliyey telefishinka a b c haddaba madaxa laantaab soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebre oo ood uga baratayn falanqaynta doodaha noocan oo kale ah ayaan mar dhoweed ka waraystay doodan waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal inuu sawir guudi naga siiyo sidii doodan xalay dhex martay donald trump iyo kamala haris ay u dhacday iyo weliba waxa uu isleeyahay doodan inay kaga duwanayd doodii hore u dhacay
mahadsaned cabdi xakiim waan dhowahay waxay ahayd dood aad loo sugayey oo aad loo daawaday dadka badan oo daafaha adduun kala joogana ay daawadeen gaar ahaan maraykanka gudihiisa waxay ahayd arrin aad loo sugayey waxay ahayd dood labada musharax ay aad uga hadleen qodobadii mid walba uu islahaa way ku anfacaysaa oo way ku soo saari kartaa trump iyo haris waxba iskulamayna kala harin xali dood wakhtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen haddaa soo qaato kamala haris weji furan iyo qoshol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay halka uu donald trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey laakiin cabdixakiim waxa keliyaan isleeyahay waa uga duwaneed doodihii oo aan hore u arki jirnay waxay ahayd iyadoo dooda hore lagu murmo ama laga doodo waxaa laysku haysta ama shicibku ay danaynayaan laakiin xalay mid kalea ka soo dhex baxdayoo donald trump marka uu deliishanayay arrinta ku saabsan shaqola'aanta iyo dhaqaale xumida dalka ka jirta waxa uu yidhi meesha la yidhahdo springfield ay ku taalla ohaayo waxaa dhacday buu yidhi in eyda iyo mukulaalaha ama bisadaha dadku ay qashaan gaajo darteed wagaag cabdiraxmaan saad aad uba tilmaantay hadda maxay ahayd dood aad loo sugayay islamarkaana dadweynaha maraykanku ay si weynisha uga hayeen haddii bal aad noo dul marto maxay ahaayeen mawduucyada sida weyn looga dooday ee inta badan doodaasi ay isku waajiyeen labada musharax arrimaha aadka looga dooday cabdixakiimo waxaa ugu weynaa dhaqaalaha oo run ahaantii markii la eego shicib weynaha maraykanka intooda badan saadaalihii la qaadaya waayadii dambe oo dhan uu donald trump ku gacan sarreeyey xalay markii doodaasi ay timid dhaqaalaha uu ka hadlay waxa uu ku faanay oo uu aad ugu celcelshay in wakhtigiisii dhaqaalo badan uu jiray oo dadku ay tanaadsanaayeen jawaabkooda buuxeen iminkase intii biden iyo haris ay joogeen shaqola'aan badan ay dhacday halka ay harisna ay soo deliishatay dhaqaalyahano caana oo ay leedahay waxay ka markhaati kaceen haddaan anigu imaado trump aan ka fiicnaan karo waxaa qodobka kale ee sida weyn loo jaxjaxay ahaa ilmaskasoriidda iyo waxaa loo yaqaana abortionka oo laba iyo konton sano sharcigii soo jiray roe versus wade ee markii uu donald trump uu soo xushay saddex ka mida maxkamadda sare dadka xaakimiinta ku jira la baabaashay maanta aan meelo badan aan laga ogolayn in lamaha layska soo rido oo taa ay ku kala qaybsan yihiin waddanka oo dhan arrimaha socdaalka oo si weyn ugu faanay donald trump oo uu yidhi ko iyo toban milyan oo waxaa jooga aan dukumenti waddankan haystan oo haddii aan qabto hal maal aan kulligood wada dhoofin doono halka kamala harisna ay ka difaacday arrinkaasi nidaamkii caafimaadka ee obama uu abuuray ayaa isagana laga aad looga dooday oo qof walba meeshiisa uu ka qaatay iyo wixii markan uu ku wanaagsanaa waxaa kaloo udubdhaxaad u ahaa doodii xalay arrimaha ka socda gaza afghanistan iyo ukrain gaza oo kale matalan aad baa laysku qabtay donald trump wuxuu yidhi kamala haris israel way neceb tahay hadday meesha qabatana laba sano gudaheed ayaa israel lagu weyn doonaa halka iyaduna ay ka difaacday oo ay ka sheegtay inay lama huraan tahay in israa'il xuquuqda ay leedahay iyo difaaca ay xaqa u leedahay ay hesho laakiin laba dowladoodoo siman laga helo bariga dhexe oo israa'iil iyo falastiin ay wada leeyihiin dhinaca arrimaha qoryaha guryaha lagu haysho oo dad badan ay leeyihiin ilmahan iskuullada isku dilaya waxaa u sababa in qoryaha la mamnuuco ama kuwooda xoogga badan aadka u daran la mamnuuco ayaa iyaduna ahayd dood aad looga hadlay isbeddelka cimilada oo dabcan iyaduna ahayd cabdixakiimow arrin aan aad loo yaraysan waagaag cabdiraxmaan markaad inta badan eegto dooda noocan ah oo dee dabcan dadweynaha maraykankuna ay aada u daawadaan warbaahinta maraykanku qiimeyn bay sameeyaan marka sanoo kale ay dooda u dhacdo marka aada dhinac kasta ka eegdo ka eegto islamarkaana doodana de dabcan waa daawatay ama aad u kuurgashay saxaafadda maraykanku maxay ka idhaahdeen doodaasi se say u qiimeeyeen see loo kala gacan sarreeyey cabdo su-aashaasi waa midi laba afle weeyaan waxaana mar walba ku xidhan tahay qofka aad la hadasho maraykankana waxaan ogsoonnahay in dimuqraadiga ee jamhuurigu ay qolo walba kay doonayaan ay u codeeyaan iyagoo inta badan aan eegin waxyaabaha laga hadlaya laakiin mabda ahaan iyo xisbiga ay la joogaan ay u codeeyaan marka dadka aad la hadasho ama laga qaado aftida ayay ku xiran tahay markii laga hadlaya aftida guud waxaase iyaduna ayna xusid mudan haddii doodii trump iyo biden ay wada galeen juun toddobiyo labaatankeedii la wada qiray inuu trump ku badshay oo runtii ahaydba arrintii biden uu doorashada uga haray waxaan isdhihi karnaa xalay oo aan ka arkayey dadka faaqaday intooda badan inay isku raacsanaayeen inay kamil haris xalay gacan sarraysay wagaag aad iyo aad baad cabdiraxmaan u mahadsantay adaa mudan cabdixakiim